kulanti wanaagsan dhegaystayaal edelkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadi doonnaa xiisadda cirka isku sii shareeraysa ee ka taagan gobolka bariga dhexe waxaa ugu dembeeyey weerarkii maalintii shalaytoo lala bartilmaameedsaday laba doonyood oo ku socdaalaya gacanka cumaan haddaba arrintaasi maxay keeni kartaa innagoo og in dhowaanahanba ay gobolkaasi ka jirtay xiisad kale oo u dhexaysay dawladaha maraykanka iyo iiraan barnaamijka igala qayb qaadanaya brofesor afyare cabdi cilmi oo bare ka ah jaamacadda dooxa ee dalka qatar haatanna ku sugan waddanka kanada aadan sheekh xasan xuseen ashari oo isaguna ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha dunida muslimka iyo carabta oo ku sugan magaalada oslo ee dalka norway sidoo kale waxaa waddanka yeman isagoo jooga khadka telefoonka barnaamijka uga qaybgelaya xasan albisri oo isaguna ah aqoon-yahan ku sugan magaalada mukallah ee gobolka xadramuud ee dalkaasi yeman dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka waxaan ku bilaabayaa brofesor afyare oo kanada jooga brofesore weerarkii labada doonyood lala bartilmaameedsaday shalayto hadallada kulkulul ee hawada ay isku marinayaan iiraan iyo maraykanka ee isxulafaysiga iyo diyaargarowga waxa u muuqda dagaal ee ka jira gobolka bariga dhexe ugu dambayntii halkeebuu ku biya shuban karaabaad is leedahay waa mahadsan tahay jacfar waa salaamaya asxaabta kale iyo dhammaan dadweynaha horta marka hore mundiqada guud ahaan ama gobolku waa gobol aada iyo aada xasaasi ugu ah dhaqaalaha adduunka iyo isu socodka iyo energy-ga iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah marka gobol oo yacni haddana ciinta u wehlido inuu dhowr dagaal oo kala duwan uu soo maray marka khaliijka la fiiriyo iyo marka middle eastga guud ahaan la fiiriyaba waxaa meeshaas marka waa mandiqo runtii aada iyo aad muhimna caalamka ugu ah haddana dhibaato fara badan ay ay ku dhacday oo dagaalo fara badan ay ka dhaceen marka guud ahaan waxaa isku haysta marka gobolka gudihiisa la fiiriyo dhowr awoodoodoo u tartamaya inay hogaamiyaan gobolka israa'iil iyo sacuudiga iyo iiraanta iyo turkiga iyo yani kulligood mid walba wuxuu leeyaha ambition middle eastga guud inuu hogaamiyo sacuudiga iyo iiraanna waxaa ka dhexeeya tartan asagana khaliijka dhexdiisa yani maadaama khaliijku uu sideed dal yahay sideedaa dal ciddii markaa yani oday ka hogaamin laheyd carada marka iyadoo waxaasoo dhan ay jiraan haddana inta aan aniga ka ogahay cid hadda dagaal rabta oo dagaal ku degdegaysa ama maraykanka oo sacuudiga iyo iiraan iyo waxaa ku haya dhabarka ha noqoto sor sacuudiga iyo israael ama iiraanta dhinaceeda ha noqoto hadda cid rabta dagaal weyn inuu mandiqada ka dhaco ma jirto waayo haddii uu dhaco dagaal weyn caalamka dhib weyn oo dhinaca dhaqaalaha ah oo dhinaca amniga ah ayaa kasoo kordhaya marka inta aan ka fahamsanahay strategic thinkingka meesha ka jira ee gobolka waxawaaye inaan lagu degdegaynin cidna aysan ku degdegaynin dagaal una cabsidu waxay tahay marka in ay dhacaan shilal ama markaas adigu hala sadabgareeyo oo dad kale ha ha ha qorsheeyaan ama si oo iska maadaama mandiqada hadda hormuus oo kaleeto waa in yar waaye intaas yar haddii ciidan fara badan laysugu keeno dee waxaa dhici karaa maaragtay shilaa dhici kara sahal oo markaas hadhowti in la control waayo ay dhici karto waxa waxaa la dhihi karaa waa un arrin la rabo in xoogaa iiraanta lagu culays saaro inay tanaasulaad u sameeyaan siyaasadaha hadda socday ee gobolka laakiin marka maraykanka wuuba hadlay isaga oo dhowr jeer madaxweynaha maraykanka donald trump wuxuu ka dhawaajiyey in dalkiisu hadda aanu ujeedadiisu dagaal ahayn wadahadal uu doonayo haddii iiraan dhankeeda laga helo laakiin waxaa muuqataa dhinaca sacuudiga oo kale tusaale ahaan in arrintan ay ka go-an tahay ma waxaad leedahay sacuudiga lafahantiisa waxay ka tahay uun ujeedooyin kale iyo cadaadis kale in iiraan lagu saaro ee dagaal laftirkiisu diyaar uma aha wallahi hadda xataa haddii ay mandiqada sacuudiga iyo yani sacuudiga iyo imaaraadku hadda hadday rabaan dagaal inay iiraan la galaan way way ku adag tahay iyagu laf ahaantooda hadda iiraan wax badan kama qaadi karaan marka waa inay helaan xataa hadday dagaal rabaan waa inay helaan taageerada israael iyo iyo maraykanka waa inay helaan si kaleeto oo de iiraan iiraan hadda marka la fiiriyo gobolka waa dal weyn oo marka khaliijka la fiiriyo de dabcan xagga populationka isagaa ugu badan dal dhaqaala leh waayo dal dagaal kahareena oo dagaal fara badan soo galayna waaye marka inkastoo hubka casriga marka la fiiriyo yani sifri qolyahan la yidhaahdo oo hubka fiiriyaa marna waxaa la isbarbar dhigaa waayagnimada ciidanka marna waxaa la isbarbar dhigaa qalabka iyo waxa la haysto marka qalabka la haysto waa laga yaabaa imaaraadka iyo sacuudiga iyo israa'iiliyiintu inay ka qalab casrisan yihiin laakiin xaqiiqatan hadda khibradda iyo tirada ciidamada iyo waxaas iyo marka la fiiriyo iiraanta ayaa ayaa kusiida marka ma u malaynaayo gobolka dhexdiisa dagaalku hor dagaal hadduu dhaco dagaal weynuu noqonaya maana dagaal hadda sacuudi iyo iiraan ka dhexayn kara oo ma badna waayahay aadan azhari dabcan markii maraykanku uu bilaabay in uu ciidamo ku daabulo aagga bariga dhexe sidan oo kaleba doonyo mid ka mida imaaradaha imaaraadka dekadihiisa ku dhow baa la weeraray oo dhibaato la gaarsiiyey tii kalena waad arkaysaa oo shalayta lagu weeraray khaliijka cumaan marka haddii maraykanka sida uu rofesor afyare sheegayaba ay iyagu ujeedo kale ka leeyihiin arrintan oo cadaadis inay ku saaraan iiraan ma la dhihi karaa dalalkan kale ee iyagu doonaya in maraykanku uu weerar ku qaado iiraan ayaa lafahaantooda arrintan lug ku leh sida dadka qaar ay aaminsan yihiin walaal jacfar waa mahadsan tahay waana salaamayaa rofesor afyare iyo dhanka yeman xasan albisri oo dooda igula jira guud ahaan kama marno dhambaale la isdhaafsanayo labada dhinac ay isku hayaan dhambaale isdhaafsanayaan kama marno oo dhinaca maraykanka oo meesha ciidamo fara badan kusoo daabulay oo xiisada dabcan meel fog gaarsiiyey ilaa heer in hade layska hor imaad uu dhici karaba laga sheekeeyey iyo dowladaha xulafada la ah oo mar walba dee ku booteynayo iyagana in iiraan haddii ay ku dhiirato inay dagaal qaado in dee laga jawaabi doono reaction ama falcelin badan ay ka samayn doonaan inta badan miidiyaha iyo waxyaabahaas kusoo hadal qaaday mas-uuliyiintooda kala duwan iyo iiraan oo hade runahaanta iyadana diyaar u ah inay dhambaal kala dirto ah annagu waxaan ku dagaalami karnaa dhinacyo fara badan waxaana ugu horeeya meelahan marinadan muhiimka ah ama ha ahaato hormos ama ha ahaado dhinacan badda guud ee carabta muhiimka u ah dabcaan dabcan dhaqaalaha bariga dhexe iyo dhaqaalaha adduunkaba oo doomanka inta badan ay maraan in dhambaal ceenkaas ayadan iiraan ay farto marka horta guud ahaan halkaasay ay ay ay iskugu biyo shubanaysaa dandaansiga guuda meesha dhacaya way adag tahay xaaladda hadda la taagan yahay in farta lagu fiiqo hal meel oo la yidhaahdo qolyahaasaa ka dambeeya baaritaano fara badan ayaa socda dhinacba dhinaca kale ayuu ku eedeeyaa inta badan oo qolyahan waxay leeyihiin iiraan baa ka dambaysa oo doonaysa in dagaal toos ah ama mid dadbanba ay ay ay ku qaado si ay u kasbato tacaatuf ama guud ahaan caalamka carabta iyo dunida islaamka ay u hesho in iyada laga gardaran yahay oo la daandaansanayo dhinaca kale iiraaniyiintan waxay aaminsan yihiin inay dadya dadyow kale ay ku lug lahaan karaan haddii ay tahay xataa quwado waaweyn oo caalamka ah oo rabo in ay sii hurayaan dagaaladaas ee dhici kara ee mustaqbalka haddii dee laysku laysku fahmi waayo wada hadal oo labada dhinac dhex maraa marka guud ahaan waxaan dhihi karaa aniga maraykankuna istraatiijiyad xoog badan brofka hore u tilmaamay profesorka hore u tilmaamay istraatiijiyadiis intuu badan waxay ku salaysan tahay in la cadaadiyo maamulka iiraan hadda ka taliya si uu aqbalo wada hadal natiijadiisu ay noqon karto tii hore mid ka fiican hadda diyaar uma ahan maraykanka gaar ahaan in uu dee dagaal dad kale uu wakiil oga yahay uu galo uu ku khasaaro dhaqaalihiisi iyo ciidankiisii dhinaca kale iiraaniyiintana waxay aada u fahmi karaan dagaalka guuda ee maraykanka ay isku hayaan aad bay u fahmi karaan oo iyaguna istraatiijiyad taa u dhow bay ciyaarayan waxay leeyihin annaga halkaas iyo halkaas baan ku dagaalami karnaa maraykanku wuxuu ku qasban yahay wada hadal damboona dhex maraa markas markuu doonaba ha noqotee in aan muxuu ahay tole shuruudooda ayagana la aqbalo oo dee wada hadalkii wax fiican ay ku goostaan marka yaa khasaarada halkaas inuu ku khasaaro laga yaaba waxaad leedahay inay intuu badan farta ku godan tahay dowladahan khaliijka oo ugu horreeya dowladda sacuudi arabia oo intuu badan istraatiijiyaadkooda aysan waadix ahayn keliya ay ku dhisan tahay falcelin iyo inta badan in lala dagaalo dowladda iiraan xasan albisri oo yeman jooga dabcan xuutiyiinta maalmihii lasoo dhaafay waxay duqaynayeen goobo sacuudiga ka mida hadda ka horna weeraro noocaas oo kale ah oo qaarkood loo adeegsaday diyuuradaha dhulka laga hago ayaa weeraro ka geystay horey marinka baabalmandab weerar uga dhacayna iyagaba geystay oo xuutiyiintaba fulisay weerarkan hadda ka dhacay khaliijka ama gacanka cumaan ee labadan doonyood lagu bartilmaameedsaday sidee looga arkaa gudaha yeman waxaan intaan u gudagelin barnaamijkaas aan laba eray ka odhanayaa waxa socda hadda horta kolley xaqiiqdu weli ma soo bixin oo barnaamijku weli wuxuu marayaa horodhac ayuu marayaa marka la eego xaaladda sidan oo kalena waxaa la fahmi karaa waxaa loo yaqaano fix valises waxaa loo yaqaano qaldul awraaq warqadaha maanta uu la tegay ra-iisul wasaaraha jaban baharan ayaa barnaamij uu gadaal ka soo taabtay trump kagee nig lahaa waxay ahayd in hubka nucleerka iran la joojiyo barnaamijkaas hadda sida u dhigay ra-isul wasaaraha warka ay nidaamka u socday wuxuu ahaa in wadahadal laga furo xaaladiiyo meel xasaasiya maraysa arrinkan kusoo boodada ah kolley waa arrimo laga shaqeeyay oo political game ayaa socda oo maanta waxa kusoo aaday waktigi wakti nidaamsan ma ahayn marka taas dhinacaas aan uga baxo aragtida kale odhanaysa maraykanka xilligan dagaalka diyaaro ma ahan maraykanku laba policy uu leeyahay policina waa midka hadda bolton iyo bombio ay hogaaminayaan iyo trump trumpba waxaad moodaa nawcan ma dagaalka diyaaro ma ahan waa sax waayo wadahadal ayuu ku baaqay intuu joogay jaban laakiin bombia iyo iyo iyo ninka kale bolton waxaad moodaa inay gadaal kasoo bamgaraynayaan oo ay dagaal u baahan yihiin ma argagixisadii daacish iyo idxaabkii la yaqaano alqaacdada ma qolooyin kale oo waxaan loo yaqaano fawaacil kayr rasmiya faacil waxaa jira wax sameeya laakiin aan muuqan ma kuwaas oo laga yaabo inay rabaan inay kerliga bariga dhexe sii kariyaan ma qoladaasa mase waa iirankii markasta la tuhmi jiray oo waxa weeye dhinacan carabta waxaad moodaa inay yihiin yihiin fawaacil mushtaraga waxaan qiyaasayaa inay jiraan dal carabeed oo raba in la iska hor keeno maraykanka iyo iiraan oo markaas gadaal ka hurinaya dadkan saa markaan kasoo gudbo xoutiyiintu markaan oo kale waa la eedan karaa waayo dhacdadii ugu dambeysay oo tan ka dambeysay oo mid lamid ah oo qarbudaad ah ayagaa sameeyey ayagaana sheegtay haddii xataa xuutiyiinta loo saarayo xuutiyiintu waa wakiil wakiil ka ah iiraan markastaba iiraan horta barnaamijkan ayuu aaba iyo hooya dhahaya brofesor afyare wasiirka arrimaha dibadda iiraan waxa uu sheegay in weerarkan lagu bartilmaameedsaday doonyaha marayay gacanka cumaan in uu shaki badan ku dahaaran yahay waqti xasaas ahna uu kusoo beegmay maxaa loo fasirin karaa hadalka waxaan ku fiirinaynaa waxa ujeedadan yey maxay ka faa'iidayaan yani bal mathalan hadda agtarada laga hadlayo iiraan inay hadda wax weerarto oo ay khaliijka biyaha wax ku weerarto maxay ka faa'iidaysaa oo oo oo oo oo oo oo uga xiran maxayse ku waynaysaa haddii natiijadu marka ay noqoto in marmarsiinyo weerarkaas loo isticmaalay in iiraan lagu burburiya ay ka imaanayso caqligu wuxuu leeyahay malaha marka inaysan ayaga ahayn ama in un cid kale ay ay mashruuca yani waa waa marka si guud oo oo aan evidence ayadoon markaa lahaynin dhinac walba oo eedeynta ay tahay caqliga guud iran sababay hadda biyaha wax ugu weerarta ma jirto midda kale waxaa jira arrimo xaqaa'iqa oo in la fahmo u baahan trade of hormus hadduu xirmo horta by the way trade of hormus iran waxay aaminsan tahay inay iyadu leedahay caalamkuna uma ogolo waxay leeyihin waa biyo caalamiya iran ma ma ma ma saxiixin waxaan caalamiga iyo waxa marka waxay doodu mar walba marka waxay taagan tahay anaa xukumayo anaa iskale iyo maya midda kale iran waxay aada u aaminsan tahay in dalalka kusoo kordhay bariga dhexe ay ka baxaan oo oo maraykanku uu ka mid yahay haddii strate of hormus marka la fiiriyo waxa khaliijka gala iyo waxa ka baxa meeshaasay maraan dalalka qaar sagaashan iyo sideed boqolkii ayay ku tiirsan yihiin waxa ay dhoofiyaan almost tiro intaa ku dhadhowna waxay ku tiirsan yihiin waxa soo gala xataa raashinka iyo waxa laga cuno mandiqada haddii dagaal yar ka dhaco oo xasaasi ah biyaha dhulka ku jira xataa waa biyo yar yani haddii meelaha ay biyaha badda ay ka macaaneeyaan ay iska weeraraan arrintaas waa dhib dhib badanaa ka imaanaya marka dhul oo dagaal ama colaad hadda xajmiga intaas la eg xamili kara meesha ma yaallo cid walbaahina waa fahamsan tahay by the way ama imaaraat ha noqdaan ama sacuudiga ha noqdaan ama qatar ha noqdaan ama cumaan ha noqdaan cid kasta oo oo oo khaliijka shaqo kuleh ama iiraan way fahamsan yihiin in meeshan haddii ay wax yar oo oo dhiba ka dhaco ay ay catastrophe weyne ay caalamka ay soo wajahayso marka aniga inta aan ka fahamsanahay security studieska gobolka ma aaminsana cid dagaal hadda ku degdegaysa xajmi weyn ma jiro arrinta oo oo oo taagan waxaa waaye in iiraan go arrimaha nucleer-ka iyo iiraan inay arrimahan hadda dagaalkan oo waki- wakiilka xarb looqaalaha la leeyahay oo dhowr jabhadood ay ku taageerto lagu qasbo inay iiraan joojiso yacni i- inta maraykanka iyo israel ay ay cayrsanayaan intaas waa israel in particular inay xisbillah Mhm.
iyo iyo xamaas ay ka joojiso een qoladaanina inay eh, eh, eh, eh, Huut- huutiyiinta iyo een, eh, qolyo noocaas oo kaleeta sabortiga la siiyo Mhm.
marka si hoose loo fiiriyo een, iran een, eh, xuuthiyiinta taageerada ay siiso waxaa la dhahaa yani marka dadka wax ka qoraa ay at least kuwan qarbiga qoraa waxay dhahaan in ay uun ku yara mudi karto ay ku xanuunjin karto waayo ma ahane hadda wax weyn uma aha dagaalka yemen sacuudiga uun ku fashilmo dhibaato fara badan ku galay oo annasariya mooyaane Mhm.
Eh, iran hadda waa ka maarantaa baa la yidhaahdaa marar badan inay eh, eh, eh, maaragtay eh, iyadu hadda hataa dagaalkaas inay xuutiyiinta joojiso wax weyn ma ah laakiin kuwan kaleeto oo suuriya iyo eh, lebnaan iyo the lafhant gobolkan la yidhaahdo een, wa- wa- way ku yara mintidaysaayoo waxay u ba- wa- marka marka la fiiriyo gobolka middle eastiga saddexda qaybood oo oo oo yani haddii horn of africa laga daayo saddexda qaybood oo uu ka kooban yahay midaan levantiga hadda almost irana controlsho waa israel iyo ciraaq so sorry waa waa syria iyo ciraaq iyo Mhm.
iyo lebanon Mhm.
een, marka kaa oo kaleeto muhiimad istaraatiijiyadeed uu uleeyahay oo way ku mintidi kartaa yemen marka waa waa important dhul ahaanay important u tahay mandiqa ahaan waxaa laga dalalkani ay mararka qaar ka fikerayeen inay tubo intay keenaan ay ay ay batroolka ka ridaan ee baabul meeshaas ka ridaan dhinacaas badweynta hindiya Mhm.
iyo baabul mandab iyo dhu- dhinacaas oo aan street of hormuz loo baahan Eh, aadan azhariyow eh, wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo eh, iiraan buu mas-uuliyadda weerarkaasi dusha kaga riday inkastoo aanu toos u dhihin iiraan baa weerarka fulisay ama ka dambeysay waxa uu sheegay in weerarkaasi uu qayb ka yahay eh, olole ay iiraan ku jirto oo la rabo in xiisadda bariga dhexe ka taagan cirka lagu sii shareero hadalkaasi dadka qaar baa waxay u fasirteen in eh, uu farta ku godayo xuutiyiinta oo uu leeyahay qolyahaas baa ka dambeeya iiraan baana gacan ku siisay arrintaa ma kuu muuqataa way dhici kartaa in qolyahan xuusiyiinta ay ka dambeeyaan oo run ahaantii oo iiraan ay dhabarka ka taagan tahay waa wax dhici kara iyadoo ujeedkuna uu yahay in dee dhambaal la gaarsiiyo ee, gobolka iyo ee, maraykanka guud ahaan iyo caalamkaba inay iiraan ay tahay dowlad xoog badan oo dee waxyaabo fara badan ee gobolka hadday u baahato samayn karto waa wax dhici kara arrintaas Ee, waxaa kaloo dhici kara ee, in ay qolyo kale oo doonaya in dagaalka lasii horiyana way dhici kartaa laakiin ee, waxaa taas ka muhiimsan marka aad hadalkaas u fiirsatid ee wasiirka arrimaha dibadda maraykanka ee kasoo yeeray ee, iyadoo weli natiijooyinkiina dee aan la xaqiijinin oo dee wax cad aan laysku raacin oo oo in farta lagu fiiqo ciddaasaa ka dambaysa aysan welito laysku raacin ee, waxay tusinaysaa ee, hal arrin maraykanku in uu oo rabo inuu aad u cadaadiyo ee, iiraan iyo wixii la halmaalay wixii xiriirla leh ha ahaadaano xuusiyiinta ama guud ahaan ururada iyada markaasi ee dee xilfiga la ah ee gobolka ee, ka dagaalama in la cadaadiyo oo la yidhaahdo ee, iiraaniyiintu waxay mushkilad ku hayaan iyo qalqal amni ee, guud ahaan mandiqada ee, waxaana ka mid ah tan hadda u dambeysay oo waxay ee, weerareen doomankaas oo hadda isaga gooshaya dunida caalamka iyo mareenadaas biyaha ah ee aan waxba galabsan ayay ay marka saas darteed iiraan waxay khatar ku tahay guud ahaan ammaankii iyo nabadgelyada caalamka ay khatar ku tahay marka concept ama faham noocaas ah ayaa la rabaa in dadka la gaarsiiyo Ee, marka la eedayo xuusiyiinta si gaar ah ee loo loo birtilmaameedsanayana waxaa la rabaa in ee, la yidhaahdo iyadana ee, dowladaha gobolka ee, markaasi ka jira oo sacuudiga ugu muhiimsan yahay iyo imaaraadka iyo isbaysiga caynkaas oo hadda xuusiyiinta dagaal kula jiro in iyagana ee fariin la gaarsiiyo oo fariintaas oo macnaheedu ay noqonayso marka ee, xuusiyiintii ee, durba waxay bilaabeen ee, ee, qorshaha ama istaraatiijiyadda iiraan marka waa in la feejignaadaa oo kor loo qaadaa ee wada shaqayntii iyo iyo sidii laisaga caabin lahaa marka guud ahaan waxani waxay isugu soo urureysaa waa fan oo ka mid ah ee ee, dee qaababka loo isticmaalo ee istaraatiijiyadda ee markaa ee wada hadal la rabo in la galo mustaqbalka ama dagaal laysku hayo conflict uu jiro ee dhinac walba dhinaca kale wuxuu rabaa inuu daciifiyo uu daciifiyo uu ka dhigo dhinac aada u liita oo warqadaha ee, ee hadhowdii uu ku dagaalami kara ay kooban yihiin ee dagaal waxaa jira dhinaca psychologiga oo laysku qaado oo layidhahdo waxaan adag ka dambeeyo si uu qofkani difaac ugu ururo marka waxaan guud ahaan marka maraykanka waxa uu samaynayo halkaas oo la tus caynkaas ayay kusoo urureysaan anigu aaminsanahay si xoog ah way hadda ma ahan wax oo si toos ah oo dagaal berito iyo saadin ba laleeyahay iiraan ba waxaan ka dambayso dagaal ba lagu qaadaya ma aha waayahay xasan bisri madaxweynaha maraykanka donald trump gudaha waxaa kaga furan culays badan oo kaga imanaya hay-adaha xuquuqda aadanaha koongareeska lafahaantiisa kaasoo lagu diidan yahay hubka uu ka iibinayo sacuudiga iyadoo la leeyahay markaasi hubkaasi waxaa lagu baabi'iyaa dad rayida oo waddanka yeman ku nool ma dhici kartaa in arrintan la doonayo in culayska madaxweynaha maraykanka saaran looga fududeeyo oo la yidhaahdo qolyaha sacuudiga uu la dagaalamayo ee gudaha yeman ku sugan ee xuutiyiinta la yidhaahdo waa kuwa halista ku haya adduunka iyo badeecadii adduunka iyo isu socodkii iyo shidaalkii dunida loo kala gooshinayey sidaa daraaddeedna la doonaya bal culayskaasi inuu uga fududaado madaxweynaha maraykanka oo haddaba miiska ay saaran tahay amaba uu saaran yahay heshiiska hub dheeri ah looga iibinayo sacuudiga iyo imaaraadka marka loo yimaado trump waa nin maslaxadda iyo dhaqaalaha fiirsan marka barnaamijyada noocan oo kale ah oo cadaadisa lagu saarayana kolley hadda inkastoo barnaamijka horedhac yahay waxaan qabaa inay yaro macquul tahay ilaa xad aan u imaado qodob asxaabtu qaar ay ka dhawaajiyeen horta aslan sacuudigu waxaan qiyaasayaa inuusanba dhaqaalo ahaan xataa awoodin la dagaalamo iiraan military ahaan iyo niyad ahaan wuu daaldhacsan yahay waxa weeye afar sano oo khasaaraha dalka yeman dagaalkii duqeynta iyo gudaha oo difaaca siinayay ciidanka yemanta ayay ku fashilmay maantan la joogo marka waxa uu maciin didayo oo siyaasadda trump oo keliya xataa congaresska iyo bolooyinka kale waxyaabaha sharciga dejiya maraykanka ma awood kama hayso difaacii sacuudiga aaway maraakiibtan maxaa loo difaaci waayo xataa maraykanka qadiiso waa isaga amniga daliiska maalin dhaweed kulankalay baxrayn inuu difaacayo difaacii maxaa loo heli waaye ciidan maraykana ama ciidan carab ah oo difaaca maraakiibtan midda kale hadda dhawaan laga dhawaajinayo oo wararka hadda soo dhacay waxaa kamid a in maraakiibta maraykanka meel u dhow ay joogeen kuwa hadda la qarxinaya laakiin targetka uu yahay maraakiib dad shacab ah oo dalal ka fog maraykanka oo sida jabanka oo kale iyo dalal marshal iyo dalal kale oo iska hadda bariga dhexe ka fog daxaladiisa oo calankooda marka la ogaado inuusan maraykan ahayn la duqeynayo haddii saas ay timaado xaqiiqatan waa arrin khatar badan iiraan oo waxeedii wadato oo khatarteedii wadato oo dagaalkii ku jirta laakiin aamusan baa soo baxaysa oo markaas shidaalkii sacuudiga carbeed halka uu ku aamuso waayo waxay joojiyeen sacuudigu shidaalkii iiraan bilmuqaabil iiraanna si sahlan oo aan la fahmi karin oo dadban
wayahy waa mahadsan tahay brofesor afyare maraykanku wuxuu ka baxay heshiiskii ee quudaha adduunku ay la galeen iiraan ee dhinaca nucleyer-ka ahaa waa waxba xiisadan hadda taagan horseedka u noqday oo keenay maraykanku muxuu ka doonayaa iiraan oo aan ku jirin heshiiskii hore loola galay wax badan oo hadda dee technical markii ay ay trump iyo ka baxaayeen waxay saxaafadda kusoo daahiyeen go-aankii lala heshiiskii lala gaaray iiraan oo obama inuu aada u dabacsanaa oo dhuudhuujis xoog leh oo u baahan yahay oo arrimaha qaarkood bal matalan enriching waxaan ay dhahaan enrichmentiga iyo waxa iyo in xoogaa hoos loo dhigo ayagu marka waxay ku doodayaan wixiina dad oo khibrad iyo technica ulah ayuunbaa markaa la talinaya laakiin waxay ku doodayaan nimankan iiraaniyiinta heshiiska lala galay ma garanti garaynayo inaysan noqonin nuclear power oo aysan hub soo saarin marka waxaa ku jiro meelo fara badan ay wax ku khiyaanayaan iiraantuna waxay leedahay wardee waxaa jira ka warqab iyo waardiyeyn iyo muraaqabeyn oo joogto ah ayaa jirta oon ku raacnay oo aan ogolaanay oo ah in annaga naloo ogolaado peaceful si ah inaan u isticmaali karno yani nuclear development horta asalku waa intaas laakiin waxaan rabaa inaan wax ka idhaahdo arrinta weerarada horta marka badda socda oo aan dagaal u soconin in la weeraro waa burcadnimo waaye dawlad ku dhiiran karta oo oo caalam xeerarka caalamigana waa way ka hor imaanaysaa xeerarka caalamigana waa kasoo horjeedaan marka cid kasta oo horta shaqadaas qabsanaysa adduunka waxaa law of the sea wuxuu qabaa maraakiibta iyo doomanka badda maraaya inay si nabada ku maraan ayagana la nabadgeliyo ciddii maraakiibtaas iyo waxaas iyo dhibaato ula bareertana shuruuc caalamiya oo waaweyn oo oo oo oo oo oo kan ugu liitaa oo oo oo burcadbadeed yahay aa meeshaas kasoo baxaysa marka horta waa burcadnimo cid kasta oo oo geysatay weerarkaas xitaa dagaalka ciraaq iyo iiraan markuu socday tanker warska markay bilaabanayeen waxaa lagu diidanaa in lagu lagu bartilmaamse tilmaameedsado yacni maraakiibta civilianka ee ee meelaha socota marka arrinka isaga ah horta waa inaan saa isula fahmnaa iiraan dawlad ahaan way ogtahay waxay ku waayeyso inay weerar ayadu ama ay qaaday ama ay ayadu wax ka og tahay lagu qaado dadkaas almost waa waa aada u adag tahay aan saas saa kaleeta ay ayaa dawladaha kaleeta waaba tan hadda iska fogeynaysa oo wasiirkeeda arrimaha dibadda uu leeyahay baaris ha la sameeyo innagana gacan baan ka geysanaynaa exactly marka xaqiiqaduna sidaasay ayay aniga iila iila badan tahay sabab iiraan ku bixinaysa ama sabab dawlad caalamkan dana kale ay ay ugu dhiiran karto inay burcadnimo jidka u istaagto macquul ma aha way la arrinta marka waxaa soo hartay ah yani maraykanka ama ama trump inuu hadda haddii ama jabaana dhex gashay ama qolyo kalea dhex galay waxaa laga yaabaa marka in si wejiga loogu badbaadiyo ama facehaven wax loogu sameeyo in uun haddana inta laysku yimaado la wada hadlo oo marka ay yidhaahdo ha iiraan waxaan ku qasbay inay maaragtay heshiiskii hore heshiis ka duwan saxiixdo iyadoon wax badan lagu soo darin waa dhici kartaa waxa ugu muhiimsanaa by the way arrinta muhiimkaa waxaa jirtay khaliijka maadaama aan ku noolaa markii arrinta soo baxday republicanku inay ku kambeyn garaynayaan inay nuclear diilka ka baxaan ayaa waxaa dhacday heshiisiyadii markii cunaqabataynta iiraan laga qaado heshiisyadii la xiriiray saliidda iyo energy-ga ayaa intoodii badnaa waxaa helay eurubiyankii maraykankii oo cidlo taaganaysa marka dadka critical analysiska sameeya waxay leeyihin maraykanku waxaan u digdiglaya u qaylinaya waxa waaye dana dhaqaale haddii wax laga siin lahaa berigii hore oo faransiiska iyo ingiriiska iyo ay ay wixii iska wada qaateen waxaa laga yaabi lahaa inaanay arrintu meeshan soo gaarin yacni waxaa jira qoraallo iyo buxuud arrintaas ka hadlaayo oo saa u dhigaayo waxay doontaba ha noqote ma filaayo aniga inay hal mar iska wada aamusayso waa la heshiiye la dhahayo caradaadis iyo caraadin iyo statement iyo this iyo that waa waa waa mar walba waa soconayaan hopefulina waxaana rajaynayaa inaana meeshaas dagaal ka dhicin oo si uun peacefula ama nabada ay ku dhamaan waaya aadan azari gabagabadii baan kusoo dhowaanay si kooban xaalka halkeebuu ku dambayn doonaa baad is leedahay haddii sidan uu kusii socdo oo weeraradani ay sidan u dhacaan cagajuglaynta iyo isguulguulkana uu dhinacyada ka kala imanayo wadamada khaliijka ku yaala ay dhinacooda iyagana arrinta kasii kicinayaan halkeebuu ku dambayn doonaa baad is leedahay xaalku sida la ogyahay xataa dagaaladii run ahaantii iiraan iyo iyo ciraaq dhexmaray sideetameeyadii laftiisii aad baa waxaa saameyn ugu lahaa sidan oo kale ee doomanka oo waxaa la sheegaa ilaa shan boqol iyo xoogaa doon ah in in qaar eequusay ama ama biyo l biyahii la geliyey ama kuwa kaloo la gubay iyo kuwa la weeraray waxyaabaha caynkaas u tiro badana inay dhaceen marka hadda siday u muuqatana run ahaantii way adag tahay iskahor imaad oo mubaashir ah ama foolka fool ah hadda inuu dhaco aad bay u adag tahay qofna dan uguma jiro uguma jirto dawladda iiraanna guud ahaan hadde dee aada uma rabto dagaal toos ah inay dee dawladda adduunka ugu weyn ee maraykanka inay la gasho maraykankuna aad bu ugu soo daalay dagaaladan tirada badan ee dunida caalamka meelo fara badan uu ku galay oo ilaa iyo hadda saameynteedii dhaqaalihiisii meelo fara badan ay ku leedahay khaliijkuna gebi ahaan arrintan yeman aad bay u saameysay iyaguna hadda dagaalo fara badan uma baahno marka qof walba marka lasoo ururay taas taasaa laga dhihi karaayo cid hadda dagaal u bira tumanayso ma jirto laakiin waxaan waxaan u malaynayaa inay dhici karto dagaalo dadban in qof walba dabcan kooxaha isaga taageero inuu ku riixo waxaa dhici karta inay iska soo ballaarato doomankan mar walba la bartilmaameedsanayo iyadoo dee ay tahay arrin aan qaanuunka caalamigan uusan ogolayn laakiin qolo walbaba iyadoo ama koox jabhad ah ama xisbi mucayan oo iyada taageersan ay adeegsanayso inay samayso ugu dambeyntiina ay tiraahdo ilaa evidences ama daliil cad laga helo waxaana aniga shaqo iyo shuqul midaan kuleeyahay ma jirto ay dhahdo dagaalada caynkaasan inay soo bataan oo inta u badanna la yidhaahdo caalamka golaha ammaanka iyo united nationkana ha loo raro dhaleecayn iska soo horjeedo xagga iyo xagga dagaalku halkaas dhinaciisa siyaasadeed inuu aada u xoogeysto ayaa wejiga koowaad ayaan isleeyahay way u badnaan doontaa wejiga labaadna dee markaas wuxuu kusoo ururayaa un suurtagal ma tahay in dib wadahadal loo furo wadahadalkaas oo arrintaa lagu xalinaayo marka waxaan ugu muhiimsan wadahadalkaas marka ma wuxuu noqon doonaa mid u dhexeeya iiraan iyo maraykanka oo hadda labada awoodooda dee ugu muhiimsan la dhihi karo dagaalkan ayuu u dhexayn doonaa mise dowladahan khaliijka laftoodii mid sad yani saddex geesood ayuu noqon doonaayo saddexdii geesooda loo wada hadli doonaa si oo macnaha nabad waarta loo gaaro oo markaasi qawaaniin arrintaasi maareyso oo ku saabsan xataa badmareenadan iyo ahmiyadoodii waayahay xasan albasri ugu dambeyntii adigoo aada usoo koobaya dhacdooyinkan isi soo taraya ee lagu bartilmaameedsanayo doonyaha gaar ahaan kuwa shidaalka sida sidee bay yeman u saameyn karaan iyo annagoo ogeen markii horeba dalkaasi uu ahaa mid aada u baaba-ay oo dagaallo ay ka socdaan oo weeraro dhinaca cirka ah iyo weliba dhulka ah ay ku hayaan xulafada uu sacuudiga u hogaamiyo runtii mar kasta oo eelaboor ama deged la weeraro ku taalla gacanka carbeed marka xigta waxaa soo kacaya diyaaradaha sacuudiga oo waxay duqeynayaan sanca iyo sacada iyo meelahan xuutiga kurgabaadka uu degan yahay marka duqeyn aan loo meeldayin ayaa iska imaanaysa oo dad shacaba lagu baabiinayo waxaa kaloo dhici karta in cabsi laga qabo xataa gacanka carbeed iyo baarmandabka in maraakiibtii shidaalka iyo naftada keeni lahayd dhinacan yamanta in markaa hoose dhac ku yimaado sida hadda muuqatana sicirkii shidaalka waa kacay yamanto marka xaalkooda markii hore ahaa xalato xaal ahaa gacan gabad ahaa in la waayo waa me in la waayo ayaa macquul noqon doonta meel loosoo marsiiyo gargaarka bini-aadanimada ay bixiso qaran midoobe waxaa kaloo dhici karta in haddii dagaalku sii labalaabto in xuutiyiintu ay lasoo baxaan sida hadda muuqatana ooba lasoo baxeen awood qarsoon iyo hub aan hore loo arkin taana dhinacan koonfurta ay kaga furaan sacuudiga dagaal markaas aan hore loo arkin barnaamijkuna uu markaas si aan caadi ahayn usii laba kacleeyo way xaaladuna meeshay markay ay kasii xumaato waayahay profesor afyare gebagabadii arrintan xalkeedu muxuu noqon karaa waa kan madaxweynaha maraykanka kusoo celcelinaya haddii iiraan ay wada hadal u baahan tahay diyaar ayaan annagana u nahay iiraaniyiintii waxaad moodaa in waxoogaa ay madaxa ciidda ka ceshanayaan maadaama tallaabooyin aad adag uu maraykanku ka qaatay oo ay isleeyihiin in aad jilacdeen ama aad dabacdeen yaan laydin dareemin marka xalku muxuu noqon karaa sida hadda lagu socdo maxaa arrintu ay ku dhammaan kartaa horta ani waxaan isleeyahay waxa ugu badane maraykanku hadda ku sameynayo iiraan waa cunaqabateyntan cunaqabateyntuna waa runtii waa xanuun badan tahay wa waan dhibaato fara badanayna ku tahay iiraan horumarkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo nolosheeda marka ayaga iiraan hadda wax uga daran cunaqabateyntaas inay jiraan ama ay imaan doonaan uma badna siday hadda ayagu xisaabaha isugu darsanayaan oo ay waayo dagaalka tooskaa dhib u keenaya laakiin waxaa jira arrinta iiraan iyo maraykanka waa ka duwan tahay dagaalka yemen iyo sacuudiga dagaalka yemen iyo sacuudiga markii horena farsamo xumo iyo iyo iyo xisaab xumo iyo iyo iyo iyo waxaan loo baahnay inuu ku bilowday uu ku socday dhibaatada badan dhibaato aada u fara badanna shacabkii iyo dalkii yemen way gaartay wax natiija oo hadda kasoo socdaana ma jiraan marka dagaalkaas inuu dhammaado sacuudigay dani ugu jirtaa waxay dani ugu jirtaa gobolka oo dhan dagaalkaas marka yacni marmarsiinyaha iiraana joogtay iyo taas ma ma ma ma ma ma keenayso grievances iyo waxyaalo fara badan oo dadka meesha joogaa ay ay leeyihiin waa jiraan aakhirkana yeman laftirkeeda u baahan doonta factioniskeeda kala duwani inay intay si u wada hadlaan ay si isu badbaadiyaan laakiin dagaalka yeman horta inuu dhamaado waa lama huraan markii yacni runta loo hadlo waxaa kaloo qeyb ka ah run mandiqada khaliijka dagaal arrintan cunaqabateyntan qadar hadda saaran ayada laftirkeeda wax xigmad ay hadda ku dhisan tahayna male markii la sameynaayo wax ay hadda badan oy dhibaataha ay geysatayna ma jirto ayada laftirkeedu waxay ku qasban tahay hadday jasiiradda carabta particularly waxaan g c c ga la yidhaha ay rabaanba inay hal si wax u eegaan inay ayaga laftirkoodu ay meel dabcan isku yimaadaan oo aragti hal aragtiyo guud ay yeeshaan ayagay u fiicanta midda ugu dambaysa waxa waaye guud ahaan mandiqadan mandiqo caalamku ka maarmo ama awooda in dagaal ay qaadato hadda ma aha waxaa la mawraana marka in si uun caqligu intuu u taliyo wixii wadahadal lagu xallin karo lagu xaliyo waxyaalo fara badanna waxaaba jira wax la dhaho indecision oo ah inaan go-aanba la sameyninba hadda oo horey nolosha caadiga ay u socotay intaasun baan kusoo koobi aad baad u mahadsan tahay profesor dhammaantiin waan idiin mahad celinayaa waktiga aad na siiseen aad baad ugu mahadsan tihiin sidoo kale waa mahadsannahay
dhegaystayaal idinkuna waad mahadsan tihiin barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadkana intaa ha inoo joogo waxaa igala qaybgelayay brofesor afyare cabdi cilmi oo wax ka bara jaamacadda dooxa ee dalka qatar haatanna ku sugan dalka kanada aadan sheekh xasan xuseen ashari oo isaguna ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida muslimka oo ku sugan waddanka norway iyo xasan albisri oo isaguna ah aqoon-yahan wax ka qora arrimaha carabta haatanna ku sugan gobolka xadramuud ee dalka yeman intaynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelya